wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaaliya iyo baydhabo ka gobatay shirka wada tashiga iyo xog isdhaafsiga ee dhiniyada biyo faydoorka iyo nadaafadda shirkan oo bili bahal mar la gobodo wayba goobroog ku hay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed iyo hay-adaha wasaaradda tamarta kula shaqeeyo arrimo biyo iyo faydoorka agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaaliya liibaan axmed cabdulaahi iyo shirka kureed wayba isku warbiyey walyaabo lungudawahay shirka berlung ee markaas ka saabsanayay xog isdhaafsiga dhiniyada biyo fayadhowrka iyo nadaafadda aad iyo aad baan ugu mahadinayaa maxamed xaaji oo shirka kan inoo soo qabanqaabiyey waxaan kaloo halkan sidoo kale rabaa inaan nuga mahad celino walaalkan siciid oo horay uu ahaa booska hadda maxamed xaaji maanta uu noo agti garaynayo jooga ninkii hore u joogay shaqo badanna dabcan intiina halkan joogtay iyo ka wasaaraddaba aad si qurux badan noola soo shaqeeyey ka wasaarad ahaan waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay siciid sidoo kale inaad maxamed xaajina aan kusoo dhoweyno dabcan shaqadan oo ah mid caqabadaheeda iyo jaalanjigeeda iskale guud ahaan shirku sidii bilaha ahayd oo joogtada ahayd bahaatan iyo wixii ka dambeeyana oo ku qabsoomi doona haddii ilaah yidhaahdo waxaad moodaan kii hadda kan ku xigay inuu ahaa hadda muddo laba bilood ku dhow taasina aysan hore u dhici jirin laakiin sababa jira ama xaalada farsamo oo jiray awgood ay u dhacday waxaan sidoo kale u mahad celinayaa unisef iyadoo dabcan soomaaliya markay noqoto halkaan nala joogaan odayaalo mas-uuliyiin ka socda qaybta wooshka iyo caafimaadkuba dabcan ayaguna in maaragtay ay si joogta insha allah sidii horeba ay uga soo qaybgeli jireen shirka ay uga soo qaybgeli doonaan jallenjero ayadana laftigeeda ka jiray dhinaca mailinistiga laftigeeda maxamed xaaji waxaan ka codsan doonaa in maaragtay abdate ugu sameeyo mailinistiga hore oo klasterka oo dabcan batinarska halkan jooga qaybtood haatan caqabad idinka haysata markaa soo galayseen eridda oo qayb badan oo ka mid aha iyadu aysan ku jirin oo aysan soo diiwaangelin dabcanna ciladu waxay noqon kartaa mailinistiga hore oo aan update ahayn marka kaasna inaanu update garayno haddii ilaah yidhaahdo oo lagu noqdo si batnerska activeka oo woshka ka shaqeynaya deegaanada koonfur galbeed oo dhammaantooda iskaga arkaan mailinistigaas wixii xoogana halkaa lagula wadaago sida caadada inoo ahayd waxaan rabnaa iskugumaynayn halkaan inta iska shaahayno aan iska qadayno iska sheekaysano iska tagno waxaan rabnaa si dhaba shirkii kan ka horreeyey action pointskii ku jiray dabcan maxaa xaajina haya annaguna waa hayna inaan iskula xisaabtanno war maxaa ka qabsoomay aad qabateen maxaan ka qabsoomin oo caqabada oo ka jira sidoo kalena degmooyinka ama deegaanada aad ka shaqaynaysaan oo koonfur galbeed guud ahaan baahiyaha ka jira oo adduunku aad haysaan maxaan ka qaban karnaa si degdeg maxaan uga jawaabi karnaa waxaan ognahay meelaha qaarka haatan in laga soo sheegayo xaalado cudurro biyaha ka dhasha oo u baahan in degdeg looga jawaabo sida degmooyinka hadeer meesha la yidhahdo afgooye baraawe iyo deegaano ka mid a gobolka bokool meelaha qaarkood biyayraan baa laga soo sheegayaa oo waxaa dabcan bilowday mar horeba xaaladihii kuleylka ahaa ama jilaalka baa bilowday marka xaaladahaasoo dhan waxaan rabnaa inaan iska waraysanno sidaan uga jawaabi lahayn waxa yaroo aad haysaan qaybtiin bartnerska halkan jooga degmooyin badan baa waxay hadatan aad u hesheen s h f oo qaybta weliba woshka deegaanadaas ama degmooyinka laftigooda inaanu kala ilaalino wasaaradu ama caafimaad ka noqotaan wasaaradda biyaha noqotaan wasaaradaha kala noqdaan waxaa laga wadaa wada mashaariic ama hay-adaha unisef ay ka mid tahay ay ka sabood garanayso wasaaradaha biyaha iyo wasaaradaha kaleba saan u kala duwno wixii yaraa idinku aad haysaan annagu waxaan hayno inaanu isla wadaagno waxaad haysaan meelaha aad ugu talagasheen iyo waxay kala yihiin annaguna wixii aan hayna laftigayga aan la wadaagno klasterka iyo maxamed xaaji si resourceka yarka oo lahayo bulshada loogu talagalay uusan u noqonin wax khasaara oo meel aan loo baahnay ama duplicate badan uusan u dhicin aan uga baaqsanno marka information sharingka inaanu marka xoojinno platformkan ujeeddadiisu waa taas marka soo dhowaada ku dheeraan mayno maxamed xaaji waan ku wareejin doonaa asagaa shirka inoo daadihin doona haddii ilaah yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan waa inoo